waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali maalin wanaagsan meel aad naga dhegaysanaysaanba halkani waa idaacadda s b s laanteeda af soomaaliga oo idinka imanaysa stuudiyaha iyaga magaalada malban maanta waa khamiis bishu tahay toddobadii augosto laba kun iyo shan iyo labaatan magacayguna waa cabdinuur ismaaciil ku soo dhowaada wararkii ugu dooroona maanta koox ah diblomaasiyiin hore ayaa waraaq furan u diray ra-iisul wasaare anthony albanisi ayaga oo ku adkeeyey inuu dardargeliyo waxqabadkiisa gaza diblomaasiyiinta waraaqda saxeexay waxaa ka mid ah danjirihii hore ee austraaliya u fadhiyey israa'iil peter rogers iyo john menedy oo ah danjirihii hore ee austraaliya u fadhiyey jaban iyo sidoo kale diblomaasiyad kale oo la yidhaahdo alison bronoski waraaqda ay ra-iisul wasaaraha u direen bay ku sheegeen in aqoonsiga falastiin uu yahay muhiim racfaan ayaa maxkamadda supreme courtka lagu dhegaystay maanta kaas oo lagaga soo horjeedo amarkii ay maxkamadda horay u bixisay ee ahaa in aan baarlamaanka new south wales caydhin karin xildhibaan gareth word oo horay loogu helay dembi kufsi ah wasiirka caafimaadka australia mark batler ayaa sheegay in dowladda albanisi ay durba bilaabayso fulinta ballanqaadkeedii ahaa in guud ahaan austraaliya laga furo konton xarumood oo kale oo ah daryeelka deg dega ah kuwaas oo hoos imaan doona medicare saddex xarumood oo caafimaad oo horey uga jiray victoria ayaa hadda si rasmi ah looga mid dhigay xarumaha daryeelka deg dega ah taasoo tirada guud ee xarumaha dalka oo dhan ka dhigaysa sagaashan xafiiska dacwooyinka shirkadaha warfaafinta ayaa sheegay in qaar ka mid ah shirkadaha isgaabsiintu ay iyagu sababaan ama sii kordhiyaanba culayska dhaqaale ee macaamiishooda warbixin cusub oo ku salaysan in ka badan sagaal boqol oo cabasho oo macaamiil ah ayaa daaha ka qaaday in shirkadaha isgaarsiintu si joogta ah ugu guultaraystaan in ay taageeraan macaamiisha la daalaadhacaysa duruufaha dhaqaale cabsi laga qabo ayaa jirta oo sii kordhaysa in ay hay-adda sayniska ee c s i r o laga caydhiyo boqolaal shaqaale ah ururka shaqaalaha ee la yidhaahdo community and public sector union ayaa bayaan ku sheegay in ay hay-addu waajahayso dhimistii shaqaale ee ugu weynayd muddo tobaneeyo sano ah tijaabo lagu sameeyey baabuurta ku socota tamarta bayteriga ee ugu iibka badan austraaliya ayaa lagu ogaaday in ay isticmaalaan tamar bayteri oo aad uga badan tii lagu xayeysiiyey baabuurta ku socota tamarta bayteriga ee tesla smart b y d iyo kia oo ay tijaabiyeen ururka ama hay-adda australian automobile association ayaa dhammaantood hoos ka maray heerkii lagu xayeysiiyey laba caruura oo falastiiniyiin ah oo da-doodu kala tahay lix jir iyo afar iyo toban jir dhaawacna ah ayaa la gaarsiiyey magaalada san francisco si ay uga helaan daaweyn badbaadisa noloshooda taasoo qayb ka ah dadaallo ay hormuud ka tahay hay-ad samafal ah oo la yidhaahdo hill palestine fadhigeeduna yahay maraykanka warkii maantana intaasu ku egyahay
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s somaali